الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ma ينfعna وزدna علما ينfعna والحمd لله على كuلi حاaل waxaynu ku jiray qisaastii waxau uhi raximah الlahu taعaalى win wajaba lahu الqisaaso hadday u waajibto ayusuata qisaas filyamiini midigta u qisaaso faqaala uu idhaah akhrijhaa akhrij yamiinaka soo saar midigtaada fa akhraja lyasaara bidixda uu soo saaray camdan badrheedh oo faqatacahaa uu jaray lam tujzibhu wa gudi mayse camaa calayhi wixii lagu lahaa hayra annahu laa yuqtasu minhu laga qisaasan maayo filyamiini midigta xataa tandamila almaqduucatu ilaa taa la jaray ay ka bogsanayso ee waa in qaala hadduu idhaah facaltu daalika qaladan ayaan u sameeyey ow dannan male ayaanu sameeya annahu yujsibo ama annahaa tujsibu inay ayadu gudayso aanu malaynayey ayaa markaa aanu soo saaray ow danantu waxaan u malaya annahu talaba minii alyasaara bidixda inuu iga doonay nudira waa la eegi filmuqtasi kan qisaastay ayaa la eegi ee fa in qataca hadduu jaray walxaluwa jaahilun isagoo ka jaahila falaa qisaasa calayhi qisaasa kuma leh haddii markaa isagoo ka jaahila uu jaray wa tajibu calayhi diya diya iyo mag baana lagu yeelo waqiila waxa laa tajibu ma waajibayso ee wain qataca hadduu jaro waalcaluwa caalimunuu yahay falmadhabu annahu laa qisaasa calayhi qisaas laguma leh wayajibu calayhi wayajibu waqiila waxaa la yajibu qisaasu waa ku waajibaysaana waa la yidhi ee wain ikhtalafaa fi lcilmi hadday isku khilaafaan kan gacanta soo saaray inuu og yahay iyo xagga ogaantaasa la isku khilaafay falqowlu qowluljaari weeye ee wain taraadayaa hadday raalli iskala noqdaan calaa akhdilyasaari biixda gooyinteeda iyo qaadideeda oo faqataca markaa uu jira lasimahu diyatlyasaari ayaa ku waajibaya wasaqada qisaasuhu filyamiinina waa dhacaya waqiila waxa leeya laa yasqutu ma dhacayana waa layidhi waxau sheekhu leeyahay haddii qof ayuu abjirtay qisaasi midigta macnaha midigtiisi baa la jaray dabeetana wuxuu yeeshay oo dee u sugnaataysa kii kale midigta inuu ka jaro dabeed waa la makamiyo o waxaa la yidhi gooso soo saar buu yidhi deedna midigtii kii kale ayuunbaa markaa bidixdii camdi u soo dhiibay dabeedna gam ayuu ka siiyey hortuu bidixdaa laga jaray oo camdiga u soo saaray ka gudi maysa wixii lagu lahayo midigtiisa in la qisaaso ah oo midigta qisaasteedii waa yaallaayo waa la qisaasayaa midigtii iyadoo bidixdiina laga jarayoo markaa dee soo saariddaa uu soo saaray lagu jarayaa haddana midigtiina la jarayaa laakiin wuxuu leeyahay lama qisaasayo midigta ilaa hortuu tan la jaray ee bidixda ay bogsato markay tani bogsato ayuunbaa ta kale la jarayaa oo qisaasi midigtu ma dhacayso haddii aanu markaa dee bidixdan aanu u qasin inu qaato leannu kama raalli noqonin inuu markaa midigtii dee qisaasteedii rido hadduuse u qasiya inuu bidixdan u goosto midigtii qisaastiisii midigtu waa dhacaysaa markaa mid waxa weeye qisaastii midigtu inaanay dhacaynin midda labaad wuxuu leeyahay midigtii lama qisaasanaya ilaa tan la jaray ay markaa bogsato ee bidixdaahi leanna ujeeddada laga leeyahy waxa weye xubintani la jaray in nafdiisa la dilo looma jeedo xidhiidhinta labada gacmood la xidhiidhiyo goyntooduna dee nafdii ayaan looga aamin ahayn oo inay markaa nafdiisi ku baxdo ayaaba dhici karta markaa kan bidixda jarana qisaas iyo diya toona laguma lebay leeyihin oo isagaa markaa majaanan iyo bilaash dee gacantiisii bidix markaa isagoo og u soo saaray markaa qisaasna ku yeelan maayo magna ku yeelan maayo hadduuse yidhaahda facaltu daalika khalatan waan wareeray oo bidixda midigtii soo saaran u inaan midiglioo saaraan mooday ama waxaan u maraya annahu yujsibu labada gacmood inay isku mid yihiinoo tan midigtu inay hadhaamaan doonayo tan bidixdi hadday iga gudayso dee inay iga guddo amaa waxaan u malaynayaba ninkani midigta soo saar markuu yidhi inuu bidixda soo saar ayaan u maleeyey ninkii qaladkaas iyo marahaas ayuu sheegtay wuxuu leeyahy waxaa leeyahay kan muqhtasiga ah ee qisaasay ayaynu xaggiisa u wareegaynaayo hadduu u jaray isagoo jaahilka ah inay bidixdii tahay oo midigtiibuu isla moodayay wax qisaasoo lagu yeelanayaa ma jirooo dee qofkan jahli ayuu markaa gacantan u goosay saaxiibkeedii ayaana markaa soo bixiyey oo markaa u soo dhigay wa tajibu calayhi diya diyadiiyo magtii laakiin gacantaa bidix waa lagu yeelanayaayo le'annoo kan soo bixiyey dee wuxuu soo bixiyey inay midigtii beddel ka noqoto kan goosayna wuxuu u goostay markaa arrintaa mar haddii aanu markaa dee aanay markaa sidii dhicinna beddelkiisii ayaa markaa waajibaya qiilo wuxuu leeyahay laa tajibu ma waajibayso oo wuxuu u goostay dee saaxiibkeedii baa lahaabaa soo saaray oo tii hore aynu ka soo hadlaynay oo kale ayuunbay la mid noqonaysaa hadduuse jara wahuwa caalimun isagoo og inay bidix tahay buu goostay isagoo og inaana midigya gudayn buu goostay laakiin wixii lagu lahaa iyo midigtii u goosa umau goynin falmadhabu anuu laa qisaasa calayhi hortuu qisaas laguma laho idankaa uu dee idmii gooya ayaynu markaa waxaynu joojinaynaa isagoo yidhi oo kale war gacanta iga jar uu ka jaray markaa wax qisaasa laguma yeelinaya tanna waa la mid diyadii ayuunbaa waajibaysaa qiilo wuxuu leeyahay mee yejibu waa waajibayaa qisaas baa waajibaysaa in gacanta laga jaro walitacamudi qadca yadin muxtarama gacan muxtaramaa ayuu goynteedii u qasiyey markaa isagana waa in la jaraa wain ikhtalafaa fi lcilmi hadday isku khilaafaan xagga ogaanshaha haddaba waataynu nidhi yacnii wuxuu masalan yidhi waxaan u malaynayey inay iga gudayso darantu inay iga gudayso oo bidixdan aan soo saaray midigtii ay iga gudaysa ayaan u malaynayey marka waxaa la ysku hayaa waar waad ogeyd macnaha gacantan aad soo saaraysay inay bidix tahay iyo maya maan ogeyn inay iga gudayso maan ogeyn yacnii inaanay iga gudayn maan inay iga gudaysaa baan moodayay taasaa la ysku hayaa kani wuxuu leeyahay waad ogeyd inay gacantii bidix tahay oo aanay gudaynin kanna wuxuu leeyahay maan ogeyn markaan soo saarayey yacnii inay iga gudaysaabaan moodayey falqowlu qowluljaaniyi kan jaaniga ah waxyeellada hore geysay ee haddana gacanta bidixqaladka loo jaray qowlkiisa ayuunbuu qowlku noqonayaayoo dee xaaladiisa isaga ayaa og asalkuna waa inaanu ogeyn marka uu siaa ku dhaarto diyadii waa u sugmaysaa markaa anigu inay iga gudaysaabaanu haysay haddii uu dhaarta diidana kan jaray ayuunbaa markaa ku dhaaranayaa waxaanu ku dhaaran inuu ogaa ninkani inaanay markaa dee gacantiisani gacantii midig aanay beddel ka noqonayn inuu ogaa deetana hadur bay noqonaysaa hadday ku raalli noqdaan inay bidixda goostaan oo bidixdii markaa la qisaaso dabeetana waa jaray diyatulyasaar waa waajibaysaa leannu sulaxani ma ansixin waxaa leey qisaasu hadday maxal ku tacalluqdo meel kale in loo goostaa ma bannaano waa gacan iyo lug la isu gooyey oo kale qisaasina way dhacdo dee qofkii lahaa ayaa soo saaray diye ayuunbaa waajibaysaa leanna wuxuu gacantan u soo saaray inay wixii lagu lahaa beddel uga noqoto mar haddii aanay tii u suurtogelin shaygiina meesha ka baxay beddelkiisaa loo noqonaya si cuquudda faasiga ay ahayd wasaqada qisaasu filyamiini qisaastii u midigta kulahaana waa dhacaysaayoo li'annahu waxay tusinaysaa leexashadanuu bidix u leexday inuu ka raalli noqday midigtii inaanu qisaasanin wa qiila laa yasqutu ma dhacayo buu leeyahayoo bidixdan wuxuu u qisaasay inay beddel midigtii ka noqoto mar hadday suurtogeli weyday kii beddel kaana halkiisii yahay hadda ha goosto ayuu leeyahay wa in wajaba lahu lqisaasu filyamiini hadduu waajibo faqaalu ihi akhrij yamiinaka soo saar faakhrajaalyasaara buu camdan u soo saaray faqatacaha waa jaray lam yujzi'hu gudi maya cama calayhi wixii lagu lahaa hayra annahu laa yaqtasu minhu ma qisaasanaya fi lyamiin xataa tandamira almaqtuuca ilaa tan la jaray ay bogsato ee wain qaala hadduu ila facaltu daalika qalada maalu sameeyey aw dannan male annahu tujzi inay gudayso ow danad waxaan u maleeyay annahu talaba min ilyasaara nudira fi lmuqtasi kan qisaasanaya baa la eegi ee fain qataca hadduu jaray walxal huwa jaahilun falaa qisaasa calayhi watajibu calayhi diya baa lagu yeelan waqiila waxaa laa tajibu yacni diyadaasina ma waajibaysa baa layidhi wain qataca hadduu jaray walxal huwa caalimun isagoo og yacni inay gacantii bidix tahay isagoo og ayuu jaray falmadhabu annahu laa qisaasa calayhi lagu wala waqiila waxa la yajibu qisaas waa lagu yeelan wain ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fi lcilmi xagga ogaanshaha kan gacanta soo saaray inuu ogaa inay bidix tahay iyo mahmaan ogayn yacni goynteedani markaas inaanay midiga gudayna maan ogayn ayay isu qabteen faalqowlu qowluljaanii kan jaaniye waxyeellada hore geysay ee gacantiisa la qisaasanayay qowlkiisa wey isagaa lagu dhaarin wain taraadaya hadday raalli iskala noqdaan calaa akhdilyasaari bidix markaa in la qisaaso faqataca u jara lazimahu diyat lyasaar wasaqada qisaasu fi lyamiinina waa dhacaya waqiila laa yasqudu malcayana waa lehi wain kaana alqisaasu calaa majnuunin mid waalan hadduu korkiisa yago faqaala lou idhi akhrij yamiinaka faakhraj alyasaara faqataca ha u jaro bal waad ee fain kaana almuqhtasu kan qisaasanaya hadduu yahay caaliman midog wajaba calayhi lqisaasu baa lagu yeelanaya wain kaana jaahilanna wajabad calayhi diya diyadii ayaa lagu yeelan waxau leeyahay sheekhani qisaasta haddii lagu lahaa majnuun macnaha see majnuun loogu yeeshay qof baa jinaayiya waxyeello geystay gacanta midig ayuu qof ka jaray gadaal ayuu ka waashay dabeed xilliganu laakiin gacanta jarayey dee caaqil buu ahaa kadib ayuu dabeetana waashay kii markaa qisaasanaya baa ku yidhi soo saar midigtii bidixdii buu dabeedna u soo saaray gan buu ka siiyey waxa uu leeyahay haddii kan qisaasanaya uu og yahay yacni xaalka haddii uu og yahay inay bidaxdii tahay markaa hadduu og yahay dee wajaba calayhi lqisaas qisaas ayaa markaa ku waajibaysaa leannu gacan aanu lahayn ayuu markaa xaqdarro u goostay hadduuse jaahil yahay dee diyadii unbaa lagu yeelanayaa majnuun bixintii dee ma ansaxayso isagaa soo saaray hadda lama odhanayo wain kaana alqisaasu calaa majnuuni haddii mid waalan lagu leeyaho faqaala la uu ku yidhaahdo kii waxyeellada u geystay akhrij yamiinaka soo saar oo fa akhrajal yasaara uu soo saaro faqataca ha u jaro bal waa adeega fain kaana almuqhtasu kan qisaasanaya caalima hadduu yahy wajaba calayhi lqisaasu baa ku waajibi wain kaana jaahilan hadduu yahayna wajabad calayhi diya ayaa lagu yeelanayaa baabu man laa tajibu calayhi diyatu biljinaaya wuxuu baab yahay kaanay ku waajibaynin diyo jinaaye iyo waxyeello u geystay darteed wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala laa tajibu diyatu diya kuma waajibta cala alxarbiyi xarbi walaa cala sayidina kuma waajibta fii qatli cabdihi markuu addoonkiisa dilo walaa calaa man midna kuma waajibta qatala xarbiyan oo burtadan dilay la isagana kuma waajibto wa in arsala sa'man calaa xarbiyin hadduu ku dilu ku sii daayo oo murtadin fa aslama waqaca bihi sahmo ayaa ku dhacay faqatalahu waa dila lazimahu diyatu muslimin ayaa waajibaysaa wa qiila waxaa layihi laa yalzamuhu waxba ku waajibi maayaana waa layidhi waxau leeyahay sheekhu diya xarbi kuma waajibto gaalkii aan dagaalamaynay haddii uu markaa dee qof dilo oo uba soo islaamo dee lagu yeelan maayo diyo lagu yeelan maayo leannahu hayru multasimin liaxkaami alislaam dee axkaamtii islaamka ayaan ustaasi walow kanu dilay muslimba ha ahaadee qolyaha bisxaaq lisraa'iiniya baaleeq waa lagu yeelanayaa oo furuucda shareecada mukhaatabiin bay ku yihiin diyadiina waa lagu yeelan sayidkiina lagu yeelan maayo fii qatli cabdihi addoonkiisa dilidiisii loogu yeelan maayo hadduu sayid addoonkiisa dilan lagu yeelan maayo leannu hadday u waajibi lahayd dee isagunbay u waajibaysaa waa haddii markaa dee xubin iska jaro oo la dhaha xubinta magteedii bixi oo yuu siinaya dee isagunbay siinaya waa inuu jabadda midig ka saaro jabadda bidix geliya bay noqonaysaa walaa calaa man qatala xarbiyan oo murtadan ka dilay markaa xarbi yacni aan dagaalamaynay ama murtad mid ridoobay oo diinta ka baxay ka dilayna lagumale markaa diyo wa libaaxati damihi oo suquudi xurmatima le'annoo dhiigoodii ayaa markaas dee bannaan xurmadoodiina markaas way dhacday muslimka dee waa markau murtadka waa markuu muslim dilo haddii uu dimi dilo horeynu usoo maray markaa murtad hadduu dimi hadduu murtad dilo horeynu usoo marray waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu sahmi iyo leeb ku sii daayey ama xabad ayuu xarbi ku sii daayey ama murtad buu ku sii daayey waa islaamay dabeed sahmigii iyo leebkii ama xabaddii waa ku dhacay waa dilay diyatu muslim baa ku waajibaysa le'annu xaalata ramyi dee xaalad sababtii jinaayadada xaaladdan isaabaduna xaaladdii jinaayadu ay xaqiiqowday weeye ayada ayaa la ictibaarinaya markaa xaaladaa jinaayadii waxyeelladu ay gaadhay ayuubaa la ictibaarinayaa oo damaanku ayadunbu dee ka dambeeya ilaa hadduu midna ceel qodo midna ku tuuro hadduu mid markaa dhagax dhiga midna markaa ku tuuro xaaladaasoo kale ayay la mid noqonaysaa jinaayadu waxay sugnaatay xilliga ay ku dhacday xilliga ganidda ayada lama fiirinayo marka hadda musliminbay xabaddiisii ku dhacday marka waa lagu yeelaya waqiila laa yalsamuhu qiilku wuxuu leeyahay ku laasimi mayso dee sababtii markaa ikhtiyaarkiisa ku jirtay waxaa la helay buu leeyahay xilli uu muhadar yahay cunkii ayadun baa la saaraya waa isagoo dhaawacay oo kadib soo isaaboo dhintay oo kale ayuunbuu la mid noqonayaa ayuu leeyahay laa tajibu diyatu cala alxarbiyi kuma waajibto walaa cala sayidina kuma waajiba fii qatli cabdihi walaa calaa mana kuma waajiya qatala xarbiyan oo murtadan dilay fa in arsala sahman calaa xarbiyin hadduu ku sii daayo ow murtadin fa aslamahu saba waqaca bihi sam uu ku dhaco oo faqatalahu dee lazimahu diyatu muslimi ayaa ku laasimaysa waqiila waxaa laa yalsamuhu kuma waajibaysana waa leyli waman qatala ka dila man wajaba rajmu bilbayina uu ku sugnaaday rajmintiisu ow in xatama qatlu ama dilkiisu oo yacni waajib noqda fi lmuxaaraba muxaarabadii lam talsamhu diya diya markaa ma waajibayso waxau sheekhu leeyahay qofka hadduu dilo qof in la rajmiyo ay waajibto bayino ay ku sugnaatay macnaha dee qof baa sinaysay guur hore soo maray afartii markhaati baa ku caddeeyey inuu markaa sinadii rajmi in dhagax lagu dilaa markaa waajibtay amaa waxaa markaa waajibay dilkiisii muxaarabada oo dee wuxuu sameeyey markaa dil iyo dhac iyo waxaasuu sameeyo in la dilo oo la salbiyo ayaa markaa waajibtay muxaarib buu noqday qofka caynkaasa ee kaa rajmigiisu uu waajibay ee markhaati uu ku sugay ama kaa uu dilkiisu waajibay muxaarabada ayaa qof dilay lam talsamhu diya kuma laasimayso muhadaru dam weeye fa kaana kalmurtadi murtad ayuunbuu markaa la mid noqonayaa laakiin waa marka ayay dilaan wuxuu leeyahay waa ana dimiya isagu waa masalaa qabto wuxuu leeyahy waa ana dimiya nawowi baa tasixu tabiya ku qabanaya isaguna waa ku raacaya waa ana dimiya walmusamana idaa qatalaa azaniya lmuxsana lasamhu lqisaas aw diya haddii markaa cidda dishay dimi ama musamanuu yahay wasaad muxsanay dilaan qisaas ayaa ku waajibaysa ama diyo ayuu dee xadnimo u dili maayaan wujuubu lqisaasi biqatli ayda idaa kaana lqaatilu low zaaniyan muxsanan hadduu mid la mida yahay isasan muxsana isagana waa lagu yeelanayaa masaladan haddaba waa iyadan yidhi markuu ku sugnaado bayino waxa uu leeyahay isaguaa masalada isagana qabanayo wa ana man wajaba rajmu biliqraar yajibuqisaas awdiya biqatli ka markaa uu ku waajibay rajmintiisu iqraar ee qirtay ka dila isagana qisaas amadiye ayaa qatligiisa lagaga yeelanayaayo isaguna dee waxaaba dhici karaysa isagu inuu ka noqdo laakiin kani kamaba noqon karaynin waman waman qatala ka dila man wajaba rajmu miduu waajiyey rajmu lbayinati bayino iyo markhaati uu ku sugnaaday ow in xataba qatlu ama dilkiisu uu waajiyey fi lmuxaaraba lam talzamhu diya diya ma waajibayso waman qatala ka dila musliman tatarasa bihi markaa laamkaasi ma jiro tatarasa bihi lmushrikuuna ay dhufa iska dhinteen fii daari lxarbi faqad qiila waxaa la yidhi in calima annahu muslimin wajabat idiya wain lam yaclam haddaanu ogayna lam tajib ma waajibayso waqiila in cayana birami wajabat wain lam yucayinu lam tajib waqiila waxaa layihi fiihi qowlaani mee masalada laba qowl baa ku suganna waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay qofku hadduu dilo qof muslima oo mushrikiini ay ka dhigteen dhufays fii daari lxarbi macnaha dhufays bay ka dhigteen waxaan loo yaqaana duruuc bashariya hadda loo yaqaanaa yacni waa bini aadmibaa markaa dee la dhex gelaya ama la iska xigsanaya cadowgii si kuwaa iyadoo la badbaadinaya iyaga aan loo waxyeelaynin cidda markaa ay dhufayska ka soo dhigteen ay iska soo horraysiiyeen qofka dila qil wuxuu leeyahay hadduu og yahay inuu muslim yahay ciddan ay iska soo horraysiiyeen diyadii ayaa waajibaysaa leanna waajib waa waxaa inuu iska ilaaliyo diyadiisi baa markaa laasimayso iyagoon yacnii ku tatarusinba oo aan markaa dhufays ka soo dhiganin buu la mid yahay ama ha u qasiyo ama kayrkii ha u qasiyo haddii aanu ogaynaa oo saa markaa ku dhintana diya ma waajibayso ilaahay baa yidhi fain kaana min qowmin caduwin lakum kaad disheen qolaa coltiin hadduu yahay wa huwa mu'minun fataxriiru raqabatin mu'mina addoon mu'mina ah xoraynteed ayuunbaa lagu yeelanayaa kafaaro keliya ayuunbuu ka waajibay hadday diya ka waajibi lahayd dee ilaahay baa inoo sheegi lahaa qiil wuxuu leeyahay hadduu ganidan ku cayimay uula joogay waa waajibaysaa haddiise aanu cayimin ee markaa dee gaaladaasunu ku ridayeyna lam tajib ma waajibayso qiilla wuxuu leeyahay maa fiihi qowlaani masaladu laba qowl ayaa ku sugan oo masaladu waa qowliya oo masalan wuxuu leeyahay waa waajibaysaayoo dee qofkan asiirka ahi isagu qof gabadh farsabaye maaha qof dhiiggiisu ilaashay oo xurmala weeye waa qof safkii muslimiinta ka soo baxay oo dabeedna sidaa qof kale uu ku dilay qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya haddaynu waajibinno oo kaa markaa dhufayska laga soo dhigtay aan waajibinna in mag lagu magdhabo taasi waxay keenaysaa jihaadkii baa inuu cadilmo oo dee gaaladan ishaynoo dhammama intay markaa cid qabsadaan inay dhufays ka soo dhigtaan waman qatala muslimanka dila tatarasa bihi lmushrikuuna ay dhufays ka dhigteen fii daari lxarbi daartii daaruxarbiga markaa ay deganaayeen dhexdeeda faqad qiila waxaa la yidhi in calima hadduu ogaaday annahu muslimin inuu wajaba diyatu wain lam yaclam haddaanu ogaanin lam tajib waqiila waxaa la yidhi in cayalow biramyi ganida hadduu ku cayimay markaa isaga ula qaasinayey wajabad waa waajibaysaa wain lam yucayinhu lam tajib ma waajibayso waqiila fiihi qowlaani masala laba qowl baa ku sugan wuxuu leeyahay markaa imaamu nawowi masalada tasixu tabiha waa annahu idaa qatala muslima tatarasa bihi ahlu lxarbi wajaba diyatuhu in calima islaamahu hadduu islaamnimadiisa ogaa diyadii waa lagu yeelay wailaa falaa haddaanu ogeynin se lagu yeelan maayo baabu maa tajibu bihi diyatu min aljinaayaati waxa u baab yahay waxay ka waajibaysay waxay ku waajibaysay diyadu ee jinaayooyin iyo waxyeelooyina ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa wuxuu yidhi qatala idaa asaaba markuu asiibo rajula nin qof unbaa looga jeeda ruux dumarina waa la mide bimaa shay ayuu ku asibay yajuusu ay bannaan tahay an yaqtula inuu dilo oo famaata minhu u dhinto wajabat idiya diyadii iyo magti waa u waajibaysaa ee wain alqaahu fii maayin biyo hadduu ku tuuro ow naarin ama dab qad yamuutu fiihi uu ku dhiman karo famaata minhu dhintay waajaba diyatu waa waajibaysaa wainamgelo haddii suurtageysa atakhallusu inuu ka fakado falam yafcal aan u sabin xataa halakana fa fiihi qowlaani ayaa ku sugan asaxuma annahu laa tajibu diyatuhu inaan diyadiisi waajibayni weeye xawlaa sheekhu hadduu rajul ama ruux dumara qof hadduu hadduu asiibo wax yeello waxay bannaan tahay inuu ku dilo macnaa wax suurtagala inuu ku dhinto oo uu ku dili kara ayuu ku dhuftuu la helay waxyeelladiibuu u dhintay wajabat idiyatu qofkaa diyadiisii waa waajibaysaa oo maga ayaa lagu yeelan hadduu gef yahay waman qatala muminan khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'mina wadiyatu musallamatun ilaa ahlihi ilahay wuxuu qofka dilaa mu'min gef u dilaa waxaa lagu leeyahay addoon xoraynteed mu'mina iyo diyo ehelkiisa loo dhiibi hadduu camdi khada yahayna xadiidkan soo marnay mid imaamu shaafici markaasuu warinaya alaa ina fii qatli lcamdi alkhata'i bisawdi waalcasa dilka camdi badheere ay camdi yacni camdigefga ee ul iyo jeedal iyo lagu dilay mia min alibil boqol geelaa lagu leeyay xadiidkii kale abu daawuud isa wariy alaa ina diyata alkhata'i shibi lcamdi maa kaana bisawdi waalcasa miatu min alibil boqol geela ayaa la bixinayaa hadduu camdi yahay xadiidka saxiixa ahee imaamu lbukhaari iyo abu daawuud iyo ay warinayaani muslim iyo nasaa-i iyo markii maka la furtay baa nebigu khudbay wuxu uhi maa qutila low qatila cidda cid laga dilaa fahuwa bikhayri nadarayn imaa inay mag bixiyaan imaa in la qisaaso labadaa midun weeye haddii uu ku tuuro buu yidhi biyo ayuu ku tuuray ama dab ayuu ku tuuray waana wax lagu dhiman karo waa ku dhintay dabeed wajaba diyatu waa waajibaysaayoo dee dhimashadan isaga ayaa loo tiirinayaa masalan mawjad biyaa ayuu ku dhex tuuro saaxilkeedii fogya ama ha yaqaano dabaalamayuu aqoonin ama webiya ama bad ayuu ku tuuray yacni saa xilligeedu isaguna dabaasha ma yaqaano ama dab ayuu ku turay marka aada u dheer isagana sidii buu ku dhintay wajaba diyatuhu diyadiisii waa ay waajibaysaayoo dee waxyeello uu u geysay ayuu markaa ku dhintu wax ku noqdo talafkii isaga ayaa tanna loo tiirinayaa haddayse suurtagaltay atakhallusu inuu ka baxo biyo uu ka bixi karu ka fagan karo dab uu ka fagan karo falam yafcal ma samayna waa iskaga sii jiray xataa halaka fa fiihi qowlaani masaladaa markaa laba qowl ayaa ku sugan asaxood wuxuu leeyahay annahu laa tajibu diyatuhu diyadiisu ma waajibaysa buu leeyahay oo lianna talafa xasala biisidaamatin mansuubatin ilayh duuna mulqiihi falam tajib diyatuhu leannuu talafgani wuxuu ku yimi buu leeyahay sii daa'imidan isaga loo tirinayuu iskaga sii dhex fadhiyey oo aan loo tirinaya kii ku tuuray markaa diyadiisii markaa ma waajibin waa isagoo intuu ka soo baxay haddana dib ugu noqday oo kale ayay ka dhigan tahay qowlka labaad wuxuu leeyahay maya ee waa waajibaysaa waxaynu uga qiyaasanaynaa qofka haddii dhaawac loo geyso oo dabeedna inuu istaweeye uu karo oo uu istaweyn kari waayo ilaa uu dhintay sow laguma yeelanaynin tii oo kale ayay la mid taho magtiisii waa yeelanayaa wa in asaaba hadduu asiibo rajulan ninuu la helo bimaa shay yajuusa ay bannaantahay yaqtula inuu dilo oo famaata minuu u dhinta wajabat diya waa waajibaysaa ee wa in alqaahu fii maayin hadduu ku tuuro ow naarin qad yamuutu fiihi u dhiman karo famaata fiihi waa ku dhintay wajaba diyatu waynamkanahu hadday suurtagal tahay an yatakhallasa min inuu ka fakado falam yafcal aan u samaynin xataa halaka fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxuma annahu laa tajibu diyatuhu inaanay waajibaynin diyadiis weeye wain alqaahu hadduu ku tuuro calaa afca abeesa ayuu ku tuuray aw alqaahaa calayhi ama iyadiibu intuu soo qabtay ayuu dusha kaga ridi aw calaa asadin libaax buu ku tuuray aw alqab libaaxii buu calayhi ku soo tuuray wajaba diyatuhu diyadiisii waa waajibaysaa ee wain daraba alwaalidu waladu hadduu garaaco aw ilmucallimu ayaa asabiya garaacay aw izawju waa zawjataw garaacay ow daraba suldaanu maa rajula fii hayri xaddin ku garaacay fa adda'a ila alhalaaki wajaba diyatuhu qofkaa diyadiisii waa waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay hadduu qof qaado oo abeese halkan iska wurduu dusha ka tuuro qam waa qaniintay ama iyada lafdeediibuu soo qaaday oo dusha ayuu karisaasay ku qaniintay ama libaax markaa god halkana ama dhufays yar ama qafas loo sameeye ku dhex jira ayuu qofkiiba ku dhex tuuray ama libaaxa lafdiisii uu soo qaaduu ku dhex tuuray meel cidhiidhi oon igu kala fayn karayni sidaasuu markaa waxyeeladii ay ku gaadhay uu ku dhintay wajaba diyatuhu faqatala waa dilay dabeed kow ayuu kaga siiyey wajaba diyatuhu diyadiisii waa waajibaysaa lannu aljaba ilaa qatlihi dilkiisan isaga ayaa dee kalifay inuu saa u dhinto masaladan markaa sidaasuu markaa sheekhu inagu wili asnawina waxba kama qabanin ee waxaad leeyahay imaamu nawowi laakiin asnawi baa masalada ka daba tego wuxuu leeyahy wa cadamu jubidiyati fii ma idaa alqahu calaa afca markuu ku tuuro abeeso aw alqahaa calayhi calaa cagsi ma fi tanbiih fa innahu majnuun fi sharxi warawda sidaasuu markaa imaamu ku jasmiyey buu leeyahy oo rawda wuxuu uhi walow alqa alxayata cala shaksin aw alqaahaa calayhi aw qayadahu wataraxahu fii makaanin fiihi xayaatun wacaqaaribu faqatalatu falaa qisaasa walaa damaana qisaas iyo damaan midnaba laguma lahaa waxaa kaluu leeyahay sheekhu haddii uu garaaco way dambaysaa waxau sheekhu yidhi haddii uu waalidku waladkiisa garaaco aw ilmucallimu ayaa asabiya garaacay ama zawji baa islaantiisii wax ku dhuftay markay naashito noqotay ama suldaankii baa rajula fii kayri xaddin masala tacsiir oo kale ayuu markaa ku garaacay fa addaa ila alhalaaki halaag ayay markaa arrintaas iyo garaacaas gale wajaba diyatu diyadiisii markaa way waajibaysaa maxaa yeelay dee garaaca waxaa loo banneeyey edbina mar hadduu markaa halaag gaadhsiiyo waxaa inooga muuqanayaa in markaas uu ahaa dee mid xadka la dhaafiyey wuu damaanayaa markaa qofkii damaankiisa waa lagu yeelanayaa wain alqaahu hadduu ku turo calaa afcaadiyo ow alqaaha calayhi ama iyadii ku turay ow calaa asadin buu ku turay ow alqaahu asadii calayhi ku turay faqatalahu waa dilay wajaba diyatuhu waa waajibaysaa ee wain daraba alwaalidu waladaw aw ilmucallimu asabiya aw zawju waa zawjatahu garaacay ow daraba suldaanu baa rajula fii hayri xaddin fa addaa ila alhalaaki bugaasiye wajaba diyatuhu diyadiisu way waajibaysaa wain saxara rajulan wain saxara rajulan way ka horaysaa wain saxara rajulan hadduu sirxo bimaa laa yaqtulu haaliban waxaan sida badan wax dilin waqad yaqtulu dilina kara fa maata minhu waa u dhintay wajabat diya diyadii waa waajibaysaa wuxuu leeyahay qof buu sirxay horta afcaaladu waxa weeye waa abesada teeda dhadig baa la yidhaahdaa haddii uu nin sirxo wax qaaliban aan wax dilin dilina kara ayuu ku sameeyey dabeedna waa dhintay wajabati diya ayaa waajibaysaa camdukhata ayuu noqonayaa diyaduna maalkiisay noqonaysaa ee muqalladay noqonaysaa wain saxara rajulan hadduu sirxo bimaa laa yaqtulu haaliban sida badan waxaan wax dilin waqad yaqtulu dilina kalo fa maata minhu dhintay wajabat diya diyadii markaa waa waajibaysaayoo diyadiisii ee waa lagu yeelanayaa camdikhada ayay noqonaysaa wain daraba alwaalidu waladu hadduu garaaco wilmucallimu asariya aw zawju zawjatahu aw daraba suldaaru rajulan fii hayri xaddin fa addaa ila alhalaki wajaba diyatu way waajibaysaa wain sallama sabiya hadduu dhiibo sabigii ila saabici kii dabaalanaya faqariqa wuxuu ku qarqoobay fii yaddii wajabati diya waa waajibaysaa ee wain qariqa albaaliqu hadduu qarqoobo maca saabixi kii saabixa dabaalanaya isagoo la jira lam tajib diyatu ma waajibayso ee wain saaxa hadduu ku qayliyo calaa sabiyin buu ku qayliyey fa waqaca min satxin buu ka soo dhacay ow calaa baariqin buu ka ayuu ku qayliyay walxalwa kaafilun isagoo iska moog fa waqaca waa dhacay wa maata wajabat diya diya ayaa waajibaysaa ee wain saaxa calaa sabiyin hadduu ku qayliyo fasaala caqluhu waasho wajabat diya ee wain saaxa calaa baariqin oo fasaala caqluhu lam tajib ma waajibayso waxau sheekhu leeyahay hadduu sabi u dhiibo nin saabicoo dabaalanaya ayuu u dhiibay si uu dabaasha u baro dabeetana isagoo markaa dee kulmo meel gelinayoo gacanta ku haya ayuu qarqoobay wajabati diya waa waajibaysaayoo li'anno wuxuu ku qarqoobay bay leehay ihmaal iyo ilaalin la'aan hallaynaya inuu markaa ilaalin waayey diya shibulcamdi ayaa lagu yeelanayaa waa macallin markaa sabigii garaacay adbina uu ku halaagsamay oo kaleu noqonayaa hadduuse mid qaangaadha ayaa la yidhi bar isagoo markaa kii saabixa ahaa la jira ayuu markaa qarqoomay lam tajib diyatuhu diyadiisu ma waajibayso li'annu waa mustaqil oo gaar buu yahay waa inuu isagu markaa nafdiisa u dadaalaa hadduuse ku qayliyo calaa sabiyin aan mumayis ahayn buu ku qayliye markaasuu saddex iyo meel sare ayuu saarnaayoo ka soo dhaca yarka meelaha masaajidii xaggaa dusha uga baxa ayuu markaa ku qayliyeyoo sadxigii buu ka soo dhacay ow calaa baaliin wawa khaafilun ama mid qaangaadhaba laakiin khaafil oo iska moog oo markaa aan warba ka haynin buu ka nixiye fa waqaca isna waa ka soo duulay wamaata waa dhintay wajabat diya diyadii iyo magtii waa waajibaysaa markaa masaladan waxay qabanayaan markaa masalada qaangaadhka ayay qabanayaan wuxuu leeyahay nawowi waa annahu idaa saaxa calaa baaliqin caaqilin fa waqaca min sadxin wamaata falaa diya ayaa taa diya lagaga yeelan maayo sabiga lafdiisa waxay leeyiin waa cadam wujuubiya idaa saaxa calaa sabiin muraahiqin qaangaad u dhow oo fa waqaca min satxin fa maata isaguna uu dhinto isagana lagu yeelan maayo hadduu markaa waa markuu qayrumumayis yahay wain saxa calaa saabiyin hadduu ku qayriyaan mumayis ahayn dabeetana naxadiintii caqligiiba ka raaco u waashay wujuubati diya ayaa waajibaysaa qisaas ma waajibayso waxaan haaliban markaa aan dee waa markaa aan wax sulinin weeye hadduuse ku qayliyo calaaca baaliqin mid qaangaadha caqligii baa ka tegey lam tajib ma waajibayso isaga dabdi iyo caqli waxaa u diiday ayuu leeyahy balaayo kaloo la kulantay un weeyaan iyo waali xilligaasuu la kulantaye qayladan isagu kuma waalanin ayay leeyihiin wain sallama hadduu dhiibo asabiya ila saabici kii dabaalanayoo faqariqa fii yaddii gacantiisa uu ku qarqomo wajabati diya wain qariqa albaaliqu hadduu min asaabic maca saabixi yacnii isagoo kii dabaalanaya la jira lam tajib diyatu ma waajibayso ee wain saxa calaa sabiyin hadduu ku qayliyo fawaqaca min sadxin uu ka soo dhaco ow saxa calaa baaliqin buu ku qayliyo walxal huwa kaafilun fa waqaca waa dhacay fa maata waa dhintay wajabati diya waa waajibaysaa ee wain saaxa calaa sabiyin hadduu ku qayliyo fasaala caqluhu wajabat diya waa waajibaysaa wain saxa calaa baaliqin hadduu ku qayliyo fasaala caqluhu lam tajib ma waajibayso wain dalaba basiiran bisayfi nin wax arkaya ayuu seef ku raadsaday fa waqaca fii biirin buu ku dhacay ceel buu gudhada jaray famaata waa dhintay lam yadman ma magdhabayo ee wain dalaba dariiran mid indhala haddii uu dalbado oo fooqaca fii birin uu ku dhaco daminahu waa mag dhabayaa wain daraba batna imra'atin haweenay uurkeed hadduu ku dhufto fa alqa jiniinan mayitan ay soo turtay wajaba damaanuhu magdhowgiisu waa waajibayaa waxau sheekhu leeyahay haddii oo nin seef ku eriyado ama yacni iyo waxyaalaha ama mindi ama wax laga argagaxo ayuu qofu harkayaa oo qaangaadha ayuu ku dalbay dhig buu ka yidhi oo fawaqaca fii bi'rin ceel markaa meeshaa ka muuqday ayuu gudhnada jaray isagoo ka ordaya sidii buu ku dhintay lam yadman ma magdhabayo isaga sababtanuu dee qofkani la yimi waxaan ceelka gelisay ma haddee bannaankaasu ordi kari lahaa isaga ayaa la baashiray ayay leeyihiin waxay ka dhigayaan qof ceel qoday oo mid kale yimuu deetana isku tuuray haddii uu laakiin mid dariira oo indhala ayuu halkan markaa seefdii ama qorigiibu dee uga jabacjabac siiyey war iska eeg war iska eeg baa la yidhi dee nin wax arkaya mahay fawaqaca fii bi'rin ceel buu markaa ku dhacay daminhu waa magdhabayaa leannu kani nafdiisa markaas inuu halaago uma qasinin kan markaa dee eryanaya ee markaa waxaanu la soo baxay ayaa isagu markaa dhibtan keenay markaa wuu magdhabayaa waxay leeyihiin haddii aanu ceelka ogeynkii u xarkaya lafdiisaoo mugdibaheed ama meel qarsoobuga ama waa daboollay wuxuu la mid noqonayaa unxuunha kii markaa indhaalaa kan indhaala lafdiisu hadduu ogaa xaggan inuu ceel ka jiro xaggii u carru ku dhaco isaga kii basiirkaa buu la mid noqonayaa oo wuxuu leeyahay isaga imaamu nawowi baa tasixu tamiya ku qabanay wasawaabu annahu idaa talaba basiiran bisayfi waqaca fii muhlikin yajhaluhu meel yacni halaagaysa ama dab ama god ama waxaasu ku dhacay ka bi'rin muqataatin waa ceel la daboolay ow kaana dulma fawaqaca fii bi'rin ceel buu ku dhacay ow maaina mabiya ow min sadxin wajaba diyatu diyadiisi waa waajibaysaa waana alacmaal laa tajibu diyatu idaa calima daalik kayndhaala lafdiisu hadduu og yahay meeshaa inuu ceel jiro diyadiisi ma waajibayso waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu haweenay caloosha ku dhufto fa alqa jiniinan mayitan uurjiif mayda ayay soo tuurtay dhicis dhintayso wajaba damaanuhu ayaa waajibaya laannu xadiidkii abu daawudiya ay warinayeen qaybo ka midana markaa imaamu muslim iyo ay warinayeen ee saxiixa wuxuu ahaa labadii dumar ahayd ee reer hudayle ee ninku qaba mideen midda kale markaa dee birta taandhada ay ku dhufatay sidii ku dishay iyadii jiriinkeedii ee nebiga dabeetana la isula yimi dee waa kii markaa jiriinkiina qurro ka xukumay magtii haweenaydana xukumay magteedii qurradii wuxuu ku xukumay tii wax dishay tolkeed tan dhimatay markaa magtii laga soo qaaday iyo quradiina dee ciddii markaa masalan wuxuu dhexal siiyey ee magteed ninkeediiyo carruurteediibuu dhexal siiyey waa masale markaa soomaalida ku adag ruuxa dumara waxaa lagu leeyahay waxay geysato tolkeed baa lagu leeyahay hadday dhimatana ninkeediiyo carruurteedaa qaadanaya waa kii lahaa kayfa nudi man laa saaca walaa akala walaa shariba walaa istahalla ee lahaa waa min ikhwaani alkuhaan min min sajcihi aladii sajc uu lahaa nebigu markaa quro ayuu markaa ku xugmay caaqiladii haweenayda ayaanu saaray riwaayada kale abdaadku diyat almaqtuula calaa casabati alqaatila wa qurata limaa fii batniha caaqiladii tolkii taa wax dishay ayuu saaray xataa halkan uu leeyahay mayitan hadduu dee markaba intuu isagoo nool soo dhaco oo siduu dabeetana u xanuunsanayay uu ku dhinto iyada lafdeeda dee waa la magdhabayaa saynu horeba u soo marnay wain dalaba basiiran hadduu bisayfi ku dala fooqaca fii birin uu ku dhaco fa maata lam yadman walow dalaba dariiran hadduu mid indhala dalbo oo fooqaca fii birin uu ku dhaco damina wain daraba badda imra'atin hadduu ku dhufto fa alqat jiniinan mayitan ay soo tuurto wajaba damaanuhu baa waajibaya wain bacada suldaanu suldaanku hadduu diray ilaa imra'atin dukirat lahu bisuucin xumaan loogu sheegay faajhadat ijiniina bay soo tuurtay wajaba damaanuhu wain ramaa ilaa hadafin haddii uu hadaf iyo kabdhiga ayuu togtoo fa akhdaa waagiso fa asaaba aadamiyan faqatalahu wajabat idiya waa waajibaysaa wain khatala alxajaamu haddii uu markaa gudo fa akhdaa fa asaaba alxashafa intaa hore xubinka taranka ayuu wax kaa siiyey wajaba calayhi damaanu damaan ayaa waajibaya ee wain imtanaca min alkhitaani hadduu iska diido fakatalahu اlimaamu fii xarin shadiidin aw bardin shadiidin famaata ulida falmansuusu annahu yajibu damaanuhu waqiila fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddii uu suldaankii waa ninkii madaxda aun baa loo jeedaa yacnii hadduu dee uu xukumayaa ama kii ugu sarreeya ha ahaado ama xaakim ha ahaado ayaa haweenay loogu sheegay xumaan ayuu uhi markaa taa xuna la soo qabto ha loo yeelo markii ay maqashay warkaagii waa la hayaa oo qaadigii baa kuweynaya samankii loo dhiibay ayay markaa jiniinaya caloosha ku siday ayuu ka soo dhacay wajaba damaanuhu dee damaankiisi waa waajibayaa oo xilligiisa bayhaqi markaas uu sural kubraaga ku warinayo xilligii cumar bin khadaab ayay dhacday inuu haweenay u diray argaxda ilma soo tuurtay saxaabadii uu la tashado caliyidhi diyadii waa lagu leeyahay adiga ayaa lagu yeelanayaa iska bixuu yidhi tolkaa u qaybi buuhi haddii uu markaa gana buu leeyahay hadaf iyo wuxuu markaa tooganaya iyo kabdhig markaasuu gafay bini aadmi kaloo meel iska maraya ayuu asiibay uu ku dilay wajabati diya diyadii magtii waa waajibaysaayoo dee waa say markaa aayaddu sheegaysay mumin markii akhadda lagu dilay weeye haddii uu kii xajaamka ay wax toobi jiray ayaa markaas guday markaasuu gafayo xashafadii ayuu markaa intaa hore wax ka gooyey waana wax dhacdo runtii hadda oo waan aragnay mid yacnii dee layli cusubtaan laga argaysi wax ku gudi jiray oo indhadareeyo inaanu dhammaanteed xashafada wada jaray waan aragnay uu gam ka siiyey oon midh ka soo reebin miduu kala badhayna waan aragnay uu kalabadh ka jaray waxaasoo dhanna waxaa keenaya ciyaalku beryihii hore dee miyi baa la joogo way buuriyo jabsan jireenoo markaa haraggan la jaraya iyo iyo buuryada intan hore way kala baxayeen laakiin kuwan imka magaalada joogaa dee meelay markaa ku buuriyo jabsaan ma hayaano waa dadun bay dhex joogaan idan markaa haraggii iyo isku dhejsan haddii aan markaa loo buuriyo jabinin ama qofka yacnii gudaya aanu aad uga taxadirin dee hadduu soo jiidan way la socotaa un intii horena uu ku jarayaa un ila markan hore la soo jiiday way kala baxsanaayeen markaa wajabati diya diya ayaa waajibaysa dhammaantii hadduu wada jaro dee waa magti oo dhammaystiran sayn minhaaj kama ku aragnin wajaba caleyhi damaaru baa lagu yeelanayaa caaqiladiisa ayaana qaadaysaa leano fawata maa lam yudnabu fii tafwiiti min kayri daruura hadduu camdiyana dee qisaas baaba lagu yeelay sidaan laga jaro wain imtanaca min alkhitaani nin qaan gaadhay ayaa khitaankii diiday imaamkii baa loo sheegay waar soo qabta buuri waa la soo qabto fakatalahu limaamu baa guday fii xarin shadiid oo bardi shadiid loomaba eeginbe kulayl daran iyo qabow daran ayuunbaa cadhada unbaa laga cadhooday markaa arrinkaa uu diiday famaata waa dhidee falmansuusu annahu yajibu damaanuhu damaankiisa ayaa waajiba leanno tafriid ayaa meeshii yimi oo dee xaaladahan in markaa la guda maahayno imaamku dee maslaxadda inuu eegaabay ahayd wa qiila fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan baa laydha mid waa ka hore leh yacni damaankiisu waa waajibaya ka kalena wuxuu leey ma waajibayo lianna itlaafuhu xasala bificli maa huwa mustaxaqun calayh wax lagu leeyahay oo lagu sameeyey ayuu markaa wax ku noqdayoo wuxuu yeelanayaa ma jiro wain bacada suldaanu ilaa imra'atin dukirat bisuuin lagu sheegay faajhadat iljiniina urjiifkii caloosguday soo tuurtay wajaba damaanuhu wain ramaa ilaa hadafin faakhdaau gafoo fa asaaba aadamiyan faqatala uu dilo wajabat idiya baa waajibaysa wain khatala alxajaamu haddii uu markaa gudo fa akhda'a fa asaaba alxashafa wajaba calayhi damaanu baa waajibaya wain imtanaca min alkhitaani bacda albuluuqi hadduu diido fakhatanahu limaamu fii xarin shadiidin oo bardin shadiidin famaata waa dhintay falmansuusu anuu yejibu damaanu ayaa waajibaya waqiila waxa la fiihi qowlaani wain cafara biiran fii ariiqi lmuslimiin hadduu ka qodo ow wadaca fiihi xajaran buu dhigay ow taraxa fiihi maaan biyo ayuu ku shubay ow qishra batiiqin ayuu markaa xabxab ayuu markaa qorofdii ku turay faalaka bihi insaanun wajaba damaanu damaan ayaa waajibayaa ee wain xafara bi'ran hadduu ceel qodo wawadaca aakharu xajaran fatacahara insaanu bilxajari uu ku turuturoodo waqaca fi lbiri uu ku dhaco famaata u dhinto wajaba damaanu calaa waadici lxajari dhagaxa kaa dhigay mastar dhagaxle ayaa lagu yeelan waxau sheekhu leeyahay haddii uu ceel qodo fii ariiqi lmuslimiina ayuu qoday dariiqa iyo wadadka muslimiinta ay wada qaadaan buu ka qoday limasaxati nafsii buu u qoday saa qotay amaa waddadiibuu dhagax dhigay ow taraxa fiihi maaan biyo ayuu ku daadiyuu ku saydhiyey ow qishra bitiikin ama muus ama yacnii xabxab ayuu markaa qolofdiisii ku tuuray qof baa dabeetanaa intii ku sibladay markaa madaxa isku taago fahalaka bihi insaanun wajaba damaanu damaan ayaa markaa waajibaya liannahu tacadaa bidalika fadamina man halaka bihi isagoo jireeye u geystay o kale ay noqonaysaa damaankana caaqilada iyo tolkaa lagu yeelanayaa hadduuse ceel qodo mid kalaa dhagax dul dhigay qof baa dhagaxii intu ku turdaradiibuu daf dabeetana ceelkii yidhoo sidiibuu ku dhintay wajaba damaanu calaa waadici alxajari ka dhagaxa dhigay ayaa lagu yeelanayaa tolkii qaadayaan leannu waa sababta ceelkan ku riday sababtuna waa sidii mubaasharada oo kale kanna yacni dhagaxa meesha dhigay baa laga soo qaadaya ku rididiisii inuu markaa la baashiray wain xafara biiran fii ariiqi lmuslimiina hadduu ka qodo oo wadaca fiihi ariiqi xajaran budhig ow taraxa fiihi maan ayuu ku daadiyey ku turay ow qishra bitiiqin xabxab qorobdii ayuu ku tura fahalaka bihi insaanun wajaba damaanu baa waajibaya wain xafara biiran wawadaca aakharuuna xajaran fatacahara insaanun baa ku turunturay bilxajari waqaca fi lbi'ri buu ku dhaco wamaata waa dhintay wajaba damaanu calaa waadici alxajari ayuu ku waajibayaa ee wain xafara lbi'ra ceelka hadduu ka qodo fii ariiqin waasicin buu limaslaxati lmuslimiina uga qoday ow banaa masjidan ayuu dhisay ow callaqa qindiilan tiriigdhe ama faynusa buu fii masjidin sudhay ow farasha fiih xasiilan gogol ayuu ku oglay walam ya'dan lahu limaamu fii shayin ka mida uma idmin min daalika ka midoo fahalaka bihi waxaa ku halaagsamay markaa insaanun faqad qiila waxaa la yadmanu waqiila waxaa la laa yadmanu ma magdhabayana waa la yidhi waxuu sheekhu leeyahay hadduu ceel qodo wuxuu ka qoday fii dariiqin waasicin dariiq iyo waddo waasica ayuu ka qoday waxaan u qoday limaslaxati lmuslimiin dadka muslimiintii ee meeshaa soo mara ha ka cabbaan ama masjid buu muslimiinta u dhisay ow callaqa qindiilan ama masjidkiibu intuu tiri kalan ka soo kareeyey buu sudhay dee qof buu dusha kaga soo dhacay markaa gubay ow farasha fiiha xasiiran ama gogol wanaagsan cawo ayuu soo dhigay dee qof bay cawi la siibteenoo madaxa isku taagay walam ya'dan lahu limaamu fii shayin min dalika waxa uu sabaynay muslimiinta u sabaynayana idan iyo ogolaansho dee imaamka muslimiinta qofka muslimiinta ugu saraya ama cidda hawshaa loo xil saaray idan kama hayso fahalaka bihi insaanu baa ku halagsay faqad qiila yadmanu qiil wuxuu leeyahy waa magdhabayaayo wixii maslaxadda muslimiinta ku tacalluqay imaamka iyo cidduu markaa u xil saaray baa leh ciddii iftiyaad ku sabaysaa tacaddi ayay sabaysay oo wixii ka yimaada iyadaa magdhabaysa qiilo wuxuu leeya laa yadmanu leannuhu ninkani wuxuu u qasiyey maslaxata almuslimiin inuu waxyeeleeyo uma qasinin dadkan inuu wax taraawin buu doonayay ma cala almuxsiniina min sabiil ninkan ixsaan buu sameeyey marka haddii qof ixsaan iyo wanaag sameeyena waxba laguma lahaa halkaas ayaa markaa waxa uu leeyahay masaladaas imaamu nawowi tasixu tanbiih aslimna ku raacaya walasaxu anahu idaa xafara biiran fii ariiqin waasicin limaslaxati naas buu qoday ow banaa masiran ow callaqa fiihi qindiilan ow basada fiihi xus- xusuran yacni gogol ayuu ku fidiyey walam yaadan lahu limaamu lam yadman inaanu mag dhabaynin ayuu markaa inoo xoojiyey wain xafara hadduu qoda bi'ran fii ariiqin waasicin ayuu ka qoday masaxat lmuslimiina ow banaa masjidan ayuu dhisay ow callaqa qindiilan buu fii masjidin suray ow farasha fiihi xasiiran caw ayuu ku goglay walam yaadan lahu limaamu fii shayin min dalika fahalaka bihi insaanu baa ku halaagsamay faqad qiila yadman waqiila laa yadmanu wain xafara bi'ran fii milkihi hadduu ka qodo ow fii mawaatin ayuu ka qoday liyataballaka sumrki oo liyantafica biha fa waqaca fiiha insaanun baa ku dhacay wa maata waa dhintay lam yadman ma magdhabayo ee wayn waay waxa uhi sheekhu haddii uu qofku ceel qodo fii milkii buu ka qoday meeluu isagu leeyahay ow fii mawaatin buu ka qoday waxaanu doonaya inuu milkiyu ku yeesho ama wuxuu rabaa un intuu ku yar intifaaco oo intuu yani gugan xorfadda roobka markaa ay kaga cabbaanu deedna iskaga tago qof baa ku dhacay oo ku dhintay lam yadban liannahu hayru mutacadin bidalika tacadi kuma samaynin id lahu lintifaacu bimilki wa bilamwaad milki iyo mawaadba waa ku intifaaci karaa qofku waana xadiidkii saxiixa ahaa masaladu markaa ka hadlaya imaamu muslim albi'ru jurxuhaa jubaar bi'riga iyo ceelka wixii wax ku noqdaa jurxigeedu waa jubaar waa hadul wاlmacdinu jurxu jubaar wcajbaabu jurxuhaa jubaar wafi rikaazi اlkhumus waxaa kaloo markaa sheegeen alajiru fii xafri اlbi'ri wاlmacdini idaa talifa kaana hadaran qofka loo kiraysa inuu ceel qodo ama god qodo markuu ku dhintay hadur buu noqonayaa waa masale maanta waadada ay ku dhiidhiyoodaan qofka haddii shaqo loo diro oo qof waalan aanu ahayn qof yarna aanu ahayn khatar loo qariyeyna aanay jirin hadduu waxyeelle ku soo gaadhaa laguma le ciddii diratay ciddii diratay laguma leh wadaaddaa markaa dhex fadhiisa masaladaa wain xafara biiran fii milkin hadduu ka qodo ow fii mawaatin liyantafica liyataballakuha mulkin ow liyantafica biha ama inuu ku intifaaco fa waqaca fiiha insaanu baa ku dhacay wamaata lam yadman ma magdhabayo wallahu aclam